nin lagu dilay steshinka saldhigga heliwa taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bisha tobnaad toddobiyo tobanka saacadda saacadduna ahayd saddexdii galabnimo ninkaas waxaa dilay askari ka tirsanaan jiray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo markaas uu dilayay ka tirsanaa kana tirsanaa saldhigga heliwa oo lagu magacaabo ex saddex arif leh yuusuf maxamed yuusuf maxamuud maxamed ninkaasi wuxuu dilay marxuum abshire cabdulaahi axmed ninkaas wuxuu ku dilay saldhigga meel u dhow oo bannaankiisa ah ayuu ku dilay markuu dilay ciidanka booliiska ciidanka joogay markaas oo asaga arkayey waa ay xabadeeyeen waxay isku dayeen in ay qabtaan markii ay isku dayeenna wuu rasaaseeyey ayagii way israsaaseeyeen waana uu fakaday wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliisku wuxuu ugu tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumku wuxuuna amray oo ciidanka nabadgelyadu meel kasta oo ay joogaan in la soo qabto oo gacan bir a lagu soo qabto lana hor keeno sharciga hadduu gobol jiro iyo hadduu xamar joogo intaba taliyaha ciidanka boliisku warqad buu qoray uu u qaybiyey hay-adaha nabadgelyada oo dhan uuna ku amrayo in la soo qabto gacankudhiiglahaas saaad og tihiin ciidanka boliisku meel kasta oo ay joogaan iyo hay-adaha nabadgelyadu way wada shaqeeyaan way isku xidhan yihiin qof shacabka soomaaliyeed inta ku xadgudba iska taga oo gobol gooni ugu dhuuban karaa ma jiro haddii intaasi ay suurto geli weydana warqadda taliyaha waxaa ku qoran in loo diro haddii uu dalka gudihiisa ka baxo in loo diro interbool meel kastana laga soo qabto dadaal baa lagu jiraa taliyaha ciidanka boliisku waa uu amray ciidankuna dadaal bay ku jiraan eheladii iyo qaraabadii waxaan la socodsiinaynaa ninkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu hor keeni doono sharciga